waxay dhisan tahay ama xilligii la yegleelay waxaa ka soo wareegay muddo laba sano ah xilligii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan loo doortay madaxweyne inuu ka noqdo koonfur galbeed soomaaliya taasoo ay doorteen ergo tiradoodu ay kor dhaafaysay toddoba boqol iyo xoogaa ergo ah oo ka kala yimid gobollada baay iyo bokool iyo shabeellada hoose intaba hase yeeshee madaxweynaha markii la doortay waxaa la guda galay soo xulitaankii baarlamanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo boqol iyo afartan iyo sagaal xubnood ahaa hase yeeshee madaxweynaha iyo baarlamanku waxaa kala xadaynayay shaqooyinka ay leeyihiin iyo sida loo kala doortayba constitutionkii ay laaban doonaa ugaas xasan isla su-aashii aan wasiirka hor dhignay sidaan ka warqabno waxaa soo doortay xildhibaanada madaxweynaha ama adiguba aada sheegtay ergo sidee baarlamaanku ula xisaabtamayaan xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweynahaas caluur mahadsanid dabcan dee madaxweynuhu dhismihii madaxweynaha iyo doorashadii madaxweynaha waxay ka horeysay baarlamanka dastuurka koonfur galbeed soomaaliyana dee wuu kala xadaynaya shaqooyinka ay baarlamaanku leeyihiin iyo tan madaxweynaha iyo golihiisa xukuumaddu ay leeyihiin shaki kuma jiro baarlamaanku inay yihiin baarlamaan koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda hadday tahay madaxweynaha hadday tahay golaha wasiirada intuba iyagoo u maraya waddada sharciga ee baarlamentarialka la rabo inay maraan inay maraan madaxweynahana ay la xisaabtamaan xukuumaddana golaha wasiirada ay mid mid ula xisaabtami karaan xaq bay uleeyihiin iyadoo dabcan dee la hareer maraynin dastuurkii ay reer koonfur galbeed soomaaliya ergadii faraha badnayd ee madaxweynaha soo dooratay ay ay ay ansixisay la raacayo habsharciyada madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waa lala xisaabtami karaya sidee loola xisaabtamaya madaxweynuhu in uu soo diyaariyo in baarlamaanku mar kale ay kalsooni siiyaan miyaysan ahayn madaxweynuhuna uusan arrinkaa ka gaabiyey fulinteeda iyo howlgelinteeda madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaa loo doortay muddo afar sana inuu madaxweyne ka noqdo xilliga kumeel gaarka ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya dastuurkan wuxuu qorayaa madaxweynuhu inuu muddo afar sano ah uu xaq u leeyahay inuu madaxweyne ka ahaado koonfur galbeed soomaaliya muddada afarta sana markay dhammaatana xukuumaddiisa iyo iyo iyo asaguba ay dhacayaan oo ay hortegi doonaan dabcan baarlamanka markaas wax dooran doono haddii markaas ay u ogolaadaan inuu dib usoo tartamo oo xilkii dib u siiyaanna waa baarlamanka laga rabaa haddii ay diidaan oo yidhaahdaan midkaa mudan oo kala imanayo la dooranayana iyagaa xaq ule laakiin madaxweynuhu mandate wuxuu u haystaa muddo afar sano ah inuu madaxweyne ka ahaado koonfur galbeed soomaaliya inta afartaas sano muddo xileedkiisana wuu shaqayn karaya madaxweynaha baarlamaankuna la xisaabtan xukuumadda iyo madaxweynaha intaba qaab dhismeedka uu u dhisan yahay maamulka koonfur galbeed waxaad moodaa inuu ka duwan yahay maamulada kaleeto madaxweyne shariif xasan isaga keliya ayaa ah golaha fulinta ma jiro madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenno sida maamulada kale ee koonfur galbeed maamulada kale ee jubbaland iyo galmudug iyo dhammaan maamulada kale federaalka ah ee dalka nidaamkaas ma reer koonfur galbeeda isla arkay mise waa madaxweynuhu wax uu ku talagalay oo isaga uu diyaarsaday ugaas xasan hasina
alur waa mahadsan tahay dabcan dee koonfur galbeed soomaaliya deegaanada la yidhaahdo gobollada koonfur galbeed soomaaliya dadyowga ku nool waxay xaq u leeyihiin maslaxadooda gaarka ah iyo tan guud ee ummadda soomaaliyeedba waxa ay ku jirto inay qaybna ka qaataan tan ummadda soomaaliyeed tan iyaga gaarka u ahna iyagu ay u madax bannaan yihiin qaabka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanku ay ku yimaadeen waa qaab guud ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya ay raalli ku ahaayeen waxyaabaha la isleeyahay waa ka dhiman yihiin in la dhimaystirana dabcan dee reer koonfur galbeed dowladooda baarlamaankooda iyo shacabkooduba diyaar bay u yihiin in wixii u baahan in la dhamaystiro dowladnimadu dee waa bilaabataa ma dhammaanayso maalin iyo laba keliya marka in waxyaabaha la isleeyahay in la dhamaystiro ama la habeeyo maalin iyo laba waxba laguma hagaajin kara in la hagaajiyo la dhamaystirana waa rajaynaynaa ilaahay idinkii koonfur galbeed soomaaliya dadka ku nool waxay xaq u leeyihiin wax la jaan qaadi kara deegaanadooda wax la jaan qaadi kara environmentiga iyaga ay ku nool yihiin wax la jaan qaadi karo horumarkooda iyo amnigoodaba inay u madax bannaan yihiin iyagu samaysan karayaan ma aha inay jubbaland ku daydaan maaha inay ku daydaan galmudug maaha inay puntland ku daydaan intuba waa dowlad goboleedyada soomaaliya kaduwanaanshaha waa mahadsan tahay ugaas madaxweynaha dowlad goboleedka wuxa uu leeyahay si mar walba loola xisaabtamo sidaan ka warqabno xiisad siyaasadeeda iminka taagan baarlamaanku xaq ma u leeyihiin haddii shuruucdii la rabay ay isticmaalaan tiradii loo baahnaana ay helaan in ay yidhaahdaan xilligan ha kaaga ekaato ama si ay madaxweynaha ayay uga uga qaadi karaan xilka uu hayo
alnur maya baarlamaanku dastuurka haatan u qoran koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan lagu soo doortay uu ka horreeyey baarlamaanka haatan jiro baarlamaanku waxay xaq u leeyihiin inaysan marnaba hareer marin dastuurkii iyaga laftirkooda ay ku yimaadeen inay qodobada ay isleeyihiin waxbaa laga bedeli karayaa iyagoo waddada sharciga u maraya inay taaban karayaan kana hadli karayaan hase yeeshee baarlamaanku awood buuxda u malaha inay yidhaahdaan madaxweyne aysan iyagu soo dooranin oo iyagaba ka horreeyey dastuurka koonfur galbeed soomaaliyana wuu ogol yahay inay yidhahdaan xilli xileedkaad waa kaa dhammaaday madaxweynuhu mandate afar san u haystaa isla xisaabtan dowladeed baarlamaan waa la ogol yahay laakiin haddaynan jirin sabab madaxweynaha lagu eedayn karo qodobo ay u cuskanayaan baarlamaanku xaqu ma laha inay xilka ka qaadi karaan madaxweynaha madaxweyne shariif xasan sheekh aadan baarlamaanku haddaysan xaq u lahayn in madaxweynaha ay xilka ka qaadaan waxaa jira qodobo badan oo dastuuri ah dastuurka koonfur galbeedna ku qoran oo ka hadlaya siyaabaha uu madaxweynuhu xilka ku weyn karo waa tuma cidda dabaqi doonta shuruucdaas calur waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad haysan lahayd dastuurka koonfur galbeed soomaaliya qaabka u qoran yahay oo faahfaahinta badan leh qaabka madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaankiisuba ay ku yimaadeen shaki kuma jiro madaxweynuhu afar sano mandate u haystaa baarlamaanku waa la xisaabtami karaya iyagoo dastuurkii iyagaba ka horreeyey ee ergadii toddobada boqol iyo labaatanka ahayd oo madaxweynaha dooratay ay iyagu gacmahooda ku qoreen inay dastuurkaas raacaan xukuumadda hadday u baahdaan inay la xisaabtamaan ama madaxweynaha ay la xisaabtamaan baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahy inuu kalfadhigiisa fadhiisto xukuumadda iyo dowladduba ay weydiiyaan su-aalaha iyagu ay u baahan yihiin
madaxweyne shariif xasan waxa uu isku sharaxay madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya muddo xileedkiisa koonfur galbeedna laba sannadood ayaa ka harsan ma iswaafaqaysaa isaga oo taa gacanta ku haysta in uu xilka dalka ugu sarreeya uu isku sharaxo haddii uu taa waayana uu dib ugu laaban karo tiisii hore alur aad badan mahadsan tahay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan marka ugu horeyso waa muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu usoo istaago mansabka ugu sarreeya ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed una tartamo xilka madaxweynenimada dalka wax ka celinayso haddaysan cillado kale oo sharciyan loo cuskanayo aysan jirin madaxweynuhu xaq buu uleeyahay inuu usoo istaago sida musharaxiinta kale ee soomaaliyeed oo ama dalka hadda hogaaminaysa iyo haddaba raba inay hogaankooda qabtaanba ay isu soo taageen haddaan su-aasheedii dib ugu laabto waxa weeye madaxweyne madaxweynaha shariif xasan sheekh aadan wuxuu kulamo la yeeshay dabcan beelaha degan gobolada koonfur galbeed soomaaliya wuxuu la sameeyey fadhiyo fara badan si uu ula tashto in ay u ogolaadaan inuu u tartami karo xilkaas sidoo kale wuxuu kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo fadhigooda uu yahay magaalada baydhabo sidoo kalena wuxuu kulan la yeeshay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan baarlamaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan markuu kulamadaas dhameeyey ayuu ayay u garteen iyagoo dhinacyo badan eegaya in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu u tartami karo mansabka dalka ugu sarreeyo dabadeetana haddii uu xilkaas ku guulaystana ummadda soomaaliyeed samatabixinteeda iyo dowladnimadeeda uu halkaa kasii amba qaado haddii uu soo waayana iyaga laftirkooda u ogolaaday in madaxweynuhu uu yahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya labadaba iyaga u idmawaa maasanta cabdirasaaqan ugu